ku dhowaad shan iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay qaraxyo ismidaamin ah oo gelinkii dambe shalay ka dhacay magaalada baydhabo maqaayad ku taala bartamaha magaaladaas ee xarunta gobolka baay oo ay fadhiyeen dadweyne aada u fara badan halka dhaawacana lasoo sheegayo in uu kor u dhaafayo soddon ruux qaraxyadani oo ahaa kuwa ismidaamin ah ayaa la sheegay qaraxa hore in uu fuliyo qof naftiis hura ah goobtaasi kadib markii uu shaax dalbaday isagoo dadka ku dhex jira iyadoo qaraxa labaad loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey isla goobtaasi uu ka dhacay qaraxa xili lagu guda jiray dad gureynta dadka ku waxyeeloobay falkaasi xaaladda magaalada baydhabo ayaa saaka waxa ay tahay mid degan iyadoo shalay qaraxyadaasi ay ka dhaceen qaraxyada ayaa dadka ku dhaawacmay waxaa la geeyey cisbitaalka magaalada baydhabo agaasimaha cisbitaalka magaalada baydhabo cabdulaahi maxamed aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dadka ku dhaawacmay ama ku geeriyooday qaraxaasi ay aada u tiro badan yihiin waxaana uu sheegay in inta badan dhaawacyada la keenay cisbitaalka magaalada baydhabo agaasimaha cisbitaalka magaalada baydhabo in ay ku filan yihiin dadka dhaawacyada qaba ee la keenay cisbitaalkaas iyagoo daawooyin ku filan iyo weliba dhakhaatiiro qaliino ku sameeya ay hayaan intuba islamarkaana uu sheegay in afar labaatan sac gudahooda adeegyo caafimaad ku filan dadkaasi ay u qaban doonaan cisbitaalka gobolka baay wuxuu ku filan yahay qeybaha qaliinka ee isbitalka isbitaalka gobolka baay waxaa saboot gareeya hadda qeybta qaliinka ka saboot gareeya hay-adda i c r c daawooyinka yaallana way ku filan yihiin inay daryeelaan bukaanada sidoo kale waxaa inoo joogo dhakhaatiir qaliin ah iyagana way ku filan yihiin waxaan rajaynaynaa labaatan iyo afarta sac hadda soo socota inaan daryeeli doonno feedback badanna na laga heli doono sida emerkaysaska emergencyga aan inta badan waa kufilna ku filannahay insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu nagu guuleeyo inaan daryeelno bukaanada dualedni dadka ku geeriyooday qaraxyada ka dhacay magaalada baydhabo waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka lixda gobol ee hogaamiye mudoobe nuuno maxamed laba wariye oo ka tirsan somaali janaal iyo weliba calson t v iyo wakiil wareedka idaacadda asal oo halkaasi ku dhaawacmay maxamed ibraahim idaacadda asal